bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuhu waa mahadsan tahay waxaa muxaadaradaas sad aragteedba aan ku diidanahay marka ugu horreysa qofka dhigaayo waa sheekh maxamed cabdi umal ninka la yidhaahdo fikirkan khawaarijta ee dadka soomaaliyeed ku baabi'iyeen ayuu wax badan taageersanaa ilal aanan ma ogin meel uga tanasulay gaar ahaan culummada ahlusunna jamaaca ee suufiyada loo yaqaano wuxuu u yaqaan gaalo marka waxaa la yaab leh asigoo gaalo noo yaqaan oo ahlusunna ahluwajamaaca gaalo ay u yihiin ahlu dariiqa ay gaalo u yihiin dad badan oo ahlu dariiqa khawaarijtu ay ku laysay iftadiisa iyo fikirkiisa in maanta agoonti ou yidhaha waa u khudbaya ayaan daro waay laakiin sheekh somow sheekh maxamed cabdi umal kenyuu degan yahay masjid weyn buu daaci ka yahay dowladda kenyana waxaad sheegaysid haddii ay ku og tahay iyadaaba qaban lahayd marka waxaan xaggeed ka keenta adiga mawaaqifta oo umal waa caddahay meelo badan oo ku yidhi suufiyadu waa gaalo marka taasi ida hadda laga doodi maayo fikirkiisa maxuu yahay asaa weydii kartiin suufiyada gaalo u yaqaanaa dad badan oo suufiyana waxaa laayay raggan oo khawaarijta ah waxayna u laayeen inay gaalo inay ka aaminsan yihiin marka dad badana qabri ku jira kuwana u hanti beeleen kuwana lixaadkooda ku waayeen agoontii aan maanta caqiidadooda lagu dilay aan kula diganaa digasho waaye digasho waaye taas maya asiga iyo kenya wixii ka dhexeeyo gooni waayna shaqo ku malihi laakiin annanka gaalow noo yaqaanaa dad muslim aan nahay ahlu dariiqaan nahay ahlu sunnaan nahay gaalow noo yaqaanaa waa iftoodaa dad badanaa nooga maqan iftadiisa laakiin meel uu ku yidhi gaala tihin ma ogin annaga midda kale sheekh somo waxaa tahay afhayeenka golaha guud ee culimmada soomaaliyeed wada shaqayn dhowna waxaa idinkala dhexaysaa hogaamiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir sidaan ognahayna sheekh bashiir iyo sheekh umal waa saaxiibo isku mabda'a isu dhow marka midna waa colaadinaysaa midna waa soo dhowaysanaysaa sababta maxay tahay sida aad u dhigta ma ahayn majmaca culummada soomaaliyeed iyo hay-adda culummada iyo golaha guud ee culummada soomaaliyeed waxyaabaha ay isku waafaqsan yihiin waxaa ka mid ah in dalka kan fikirka oo takfiiriga lagala dagaalo in dalkan maaragtay oo dowladnimadiisa loo xajiyo in dib heshiisiintiisa loo xajiyo in siyaasiyiintiisa iyo dhaqankiisa iyo culummadiisa laysku wado in loo gaarsiiyo meel wanaagsan waxyaaba guud oo waxaa jira muga itifaaqiyaad aan ku wada gaarnay laakiin itifaaqiyadaas umal kuma jiro nalama saxiixan nagala mid ma ahayn wou nagu dhacniyaa waana nagu radiyaa marka ma ka qaadanayno mana ogolin dadkii fikirkaas lagu laaya inuu soo hor istaaga raalli kumani asigoon caddaynin inuu mowqifkaas ka laabtay ka tooba keenay cafis aan weydiisan marka sheekh umar waxaad leedahay soomaali ma ahan oo culimmadii soomaalida kama mid ahan miya anigu culummo u maqan laakiin maali waayahay ma diidani laakiin aqoontiisa iyo fikirkiisa kuma ganacsan wararka qaar waxay sheegayaan in shakhsiyan adiga aad rabtay dhaqaalihii uu waday ee beledweyne uu waday in adiga lagu soo marsiiyo taas waa dicaayad raqiisa amba aad u samaynaysaan mana isnaqaan weligay nafsa isma hor imaanin dhaqaalahaasna anigu guddiga guud ah qayb ka ahay ee guud inuuna soo maran xaqmu ma ahaynba marka taas waa dicaayad raqiis ah oo kuwa asiga aaminsan u suboodgaraynayaan waxaan ka lehna caqiido dhaqaale ka hadlimayno sheekh maxamed cabdi umal soomaaliya markuu yimid madaxweynihii soomaaliya soo dhoweeyey madaxdii baa soo dhoweysay ilaa madaxtooyada la geeyey waxa adiga kuu muuqdo ee aan iyaga madaxda dalka u muuqan maxay tahay madaxweynuhu dadka soomaaliyeed kulligoor kii ahlu dariiqaa kii wahaabiya uu madaxweyne u yahay qof kastoo u timaadana inuu soo dhoweeyo xaqiisa waaye taasubtu kale waaye gaaladuu qaabili karaa yahuuduu qaabili karaa cid kastoo dalkan u timaada ou qaabili karaa marka gufti u yimid ou qaabila ceeb ou ku leeyahay ani ma garanaayo ani waxaan ka hadlaa waxaa waaye fikirkii takfiiriga ahaa oo ahlu dariiqa lagu gaalaysiinayey nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu xaqiraayey in la soo gudbiyo oo shacabka bulshada loo gudbiyo taas baan u arkaa khatar diini ah muxaadarada khatarta diiniga ee ku jirta maxay tahay ilaa haatan umaadan sheegin waaba kuu sheegaaba qof aaminsan dadkaanu inuu gaala yahay inuu soo hor istaago ee diin u sheega ma ahayn hadday dhacdo marka in baaqaaga dadka ay dhegaysan waayaan oo shiikha loo tago oo muxaadaradii uu qabto maxaad samaynaysaa markaa kadib ilaahay wuxuu leeyahy wamaa cala arasuuli ila albalaaq rususha ayaa lagu yidhi culummaduna warasatl'ambiyaa waaye tabiyiinul xaqaa nagala rabaa aniga inaan xaqa caddaynee ma lihin dad dadka ijbaaraya anigu inaan xaq dadka u sheegno aynan ku kadsoomin aan nagula leeyahay qoryama sidanoo dadka ha gelina ha u tegina ma dhehayna waxaan leenahay ha tegina meeshaas waxa ka imaan kara in cara ilaahay ba ku soo degto saa daraadeed ha tegina len